toddobiiyo labaatankii bishan waxaa deegaano hoos yimaada degmooyinka cadaado iyo caabud waaq ka dhacay dagaal sababay dhimasho iyo dhaawac kaasi u dhexeeyey laba maleeshiya beeled qaybaha ciidamada galmudug iyo kuwa dowladda soomaaliya ayaa waxa ay tageen deegaanadaasi waxaana ay shalay kulan ka dhacay deegaanadii ay dagaaladu ka dhaceen lagu qabtay kulan dhexdhexaadin oo dhinacyada dagaalamay loo sameeyey haddaba wasiirka arrimaha gudaha galmudug cabdi maxamed jaamac oo ka mid ahaa nabadeynta ragga halkaasi ugu baxay ayaa v o eda uga waramay sida ay howshaasi u guteen
bismillahi raxmaan raxiim cabdillah waa mahadsan tahada v o a waxaa ka soo baxay dhowr go-aan oo noo ahaa wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladda galmudug intuba isla og yihiin go-aamadaas waxaa kamid a kow xabad joojin in la samey labo meelaha inaan bino dambe laga samayn karin saddex wax hub ah deegaamada u dhexeeya dibira iyo labale oo daaq dhul daaqa aada ugu fiican ah inkastoo ay hadda jilaal tahay in maaragtay hubka iyo binooyinku ay mamnuuc ka yihiin waxaa la gaaray in ciidamada hadda meesha jooga oo maleeshiyaadka ahaa oo dagaalka ka qayb galay oo labadaa beelood ka socday in laga fogeeyo meelahaas kuwo walbana meeshoodii ay ka yimaadeen dib loogu cesho sidee markii ugu horreysay u wajahdeen xaaladii colaadeed ee deegaanka ka jirtay waxaan u wajahnay dagaalku hal maar socday maalinkii labaad dowladda galmudug ciidamadeeda qalabka ciidamada qalabka sida oo dowladda federaalka iyo kuwa galmudugba baa madaxweynuhu amray inay halkaas tagaan ciidamadaas baana ku guuleystay inaan dagaal dambe iyo dhibaato dambe ka dhicin ay xakameeyaan maleeshiyaadkii meesha ku dagaalamayay sidoo kalena amnigii iyo iyo kala dambeynta ay soo celiyaan intaas markay timid kabacdina dee waxaa timid arrintan aan kaaga sheekeynayo ah inaanu anagu tagnay meeshii maalinkii la saddexaad kadibna aan gobashaa dhignay gobashiina go-aamadaasna ay kasoo baxeen deegaanka lagu dagaalamayo si dadku wax badan ay uga ogaadaan ama dadka aan hadda goobjooga u ahayn ama deegaanka aan xog badan helin waa deegaan caynkee ah cabdo meeshaas waxa weeye runtii waa deegaan dhul dhaaqsin ahoo runtii hadda waqti filaalaa lagu jiraayo hadda markaad fiirisid wax gaar oo iga duwan yahay deegaamada kale ma jiraan laba meelood oo dhinaca dhinaca qolyaha saleemaanka dhinacoodana waxaa ah meel yaa dibira oo elbiyoodi ay ka qaban yihiin dhinaca qolyaha weyrlacdaana meel yaa laba galle baa iyadana waxaa ka qodan celal biyo ah oo dadka iyo xooluba ay ka cabaan laakiin intaa u dhaxaysa waxaa laii sheegaya baraago baraagay iyo muxuu ahaa wax lamida inay jiraan oo waa dhul daacsina inkastoo ay hadda aada abaar u tahay marka waxyaaba hadda anagu is leeyahay waxay kaga duwan tahay dhulka kaleeto ma arag muddaa waxaa soo laalaatay colaadan u dhaxaysa beelaha kuna salaysan daara iyo biyaha xal aan dagaal ahayn oo dadkan xoolo dhaqatada ah loo heli karaa ma jirta saacada ugu daysa ha laakiin waa huba inay jiraan kuwa badan baa la heli karaa ama dadka kale horta sideedaba dadkan shacabka waxaa gacanta u galay hubki hub waliba boobayaal oo yani muddo gaaban dad badan waxaas humi karaa baa gacanta u galay waxaa u galay sidoo kaleeto hubka waa hub waaweyn oo hubkii ciidamadu ay inay isticmaalan ahayd oo gacan amniga uu ku jirahayd baa gacanta u galay ilaa dagaalkii ahliga ah wixii ka dambeeyeyba mararka qaarkood kuma tilmaami karta inay dad shacba yihiin waxaa ku tilmaami kartaa qabaa'il hubaysan oo sidii militarigii u hubaysan markii khilaaf yaru yimaadaan isu isticmaalaya dhammaan waxyaabaha ay haystaan oo dhan isticmaal waana taas baa keentay in muddo gaaban dagaal soconaya dad badan ay ku dhaawacmaan dad badan ay ku dhintaan marka xalalka la heli karo waxa weeye in dowladda galmudug sida hadda la sameeyaba ka horta la badbooco waxyaabahan birada ah iyo baraagaha la qodahayo laga badbooca meelahaas ilaa ogolaansho dowladdu ay laga soo amar qaato wasaaradda arrimaha gudaha iyo degmooyinka hoos yimaada inay mamnuuc tahay horta baraagahan in la joojiyo waxyaabaha kale oo dhismayaasha ah oo aan fas haysanina in la joojiyo sababtoo waa iyaga kuwa inta badan khilaafaadka ka yimaado taas waa qodob qodobka labaadna waxa weeye in la sameeyo ciidamo si gaar ah u ilaaliya deegaamada inta badan khilaafaadka soo noqnoqdaan oo ciidamo mobile ah oo meelaha qaarkoodna ka sameeya bufferson wax huba ah lala imaan karinin wax yacni deegaamaynana aan laga samayn karin si markaa haddaad si hor qof u daaco qofkuna amni u helo marka way jiraan possibilities kala duwan oo runtii la gaari karo ama dhinaca shacbiga iyo dadka ormada iyo waxgarad ka imaan kara ama dhinaca dowladda ka imaan kara intaba wasigar weye wasiirka arrimaha gudaha ee galmudug cabdi maxamed jaamac cabdiwaayeel ayuu kaasi ahaa u warramaya wariyaha v o eda ee galmudug cabdiwaaxid macalin isaaq halkaasi aad ka dhegaysanayseena waa idaacadda subaxnime v o a